alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ina raxmatika ya raxma araaximiin dersigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda tobnaad min suurati muxamed qaala allahu tacaalaa afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim damara allahu calayhim walilkaafiriina amhaaluhaa afalam yasiiruu ma waysan socon oo aysan safrin fil ardi ardada dhexdeeda oo fa yanduruu aysan eegin oo fiirin kayfa kaana sow ahaaday caaqibatu ladiina kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu aladiina kuwii ciribtooda min qablihim iyaga hortoodahaa ummadihii ka horreeyey xadgudubka sameeyey sidii reer caad iyo reer samuud qowmu luud iyo kuwo kale oo mujrimiina sida ma-aalkooda iyo marjicoodu ku dambeeyey mayaysan arkinin oo fiirin iyo wixii ku degay maxaa yeelay ummadahaas daarahay degganaayeen raadadkoodii baa waxay kaaga warramaysaa iyaga wixii ku dhacay iyaga wixii ku dhacay maxaa iyaga ku dhacay waxaana ku dhacay dammara allaahu ilaahay baa halaagay calayhim iyaga dushooda ilaahay baa halaagay ahlakahum ullah wastacsal ilaahay baa jirid gooyey oo baabi'iyey waxay xoolo haysteen waxay ubad haysteen waxay alaab haysteen waa la halaagay dammara allaahu calayhim markaas waa la baabi'iyey weeyaan walilkaafiriina kuwa kaafiriintaana waxaa u ahaaday oo kuwan kufaaru makaba hadda ay ka mid yihiin amhaaluhaa amhaalu tilka alcaaqibati ciribtaas xun ee kuwaa ku dhacay wixii kuwaa halaag ku dhacay la midkeed amhaasheed iyadii oo kale ayaa kuwaana u ahaatay wey oo waa maxay halaag iyo cadaab ayaa u ahaaday wey daalika arrinkaas bianna allaha buu ahaaday daalika arrinkaas oo arrinkee ah kuwa mu'miniinta ah inay gargaar heleen kuwa kaafiriintaana inay cadaab heleen daalika arrinkaasi bianna allaha buu ahaaday bisababi anna allaha ilaahaybaa mowla aladiina kuwii mowlahoodiiyo naasirkoodiiyo aamanuu rumeeyey daalika arrinkaas xaasilu wey bianna allaha maxaa yeele bisababi anna allah ilaahay baa mowlo ladiina ah kuwii mowlahooda iyo naasirkooda iyo weligooda aamanuu rumeeyey kuwa iimaan kale ilaahay baa weligooda wa anna alkaafiriina kuwa gaaladaana laa mowlaa wax mowlaah wax naasirah lahum iyaga uma ahan laa mowlaa ay laa naasira lahum walaa muciina wax u nusreeya iyo wax u kaalmeeya iyo wax u hiiliya uma ahaanin marka laa mowlaa bimacnaa laa naasira wey ee mowlihii bimacnaa maaliga ahaa hadda loogama jeedo oo taasi meel kale ku timidoo uma rudduu ila allaahi mowlaahum alxaq ilaahay xaggii baa loo celiyey maaliggoodii ahaa dee maalig ilaahay kuwa gaalada iyo kuwa muminiinta kulli ilaahay baa maaligoodaa iska leh hadda halkan waxaa laga hadlayaa kuwa gaaladaah naasir uma ahaanin mid u nusreeya oo u hiiliya kaa uma ahaanin wey wa anna alkaafiriina laa mowlaa lahum ilaahay wuxuu noo caddaynayaa subxaanahu wa tacaala labadaa qolo kuwa iimaanka leh iyo kuwa kaafiriintaah qolo kasta oo ka mida labadaa fariiq fariiqu lmu'miniin iyo fariiqu lkaafiriin ma'aalkooda iyo marjicoodu wuxa uu ahaan doono aakhiro markii la tago xaqiiqaduna waa sidaan laynoo sheegayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yudkilu kii gelinaya weeye yudkilu waa gelinaya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan iimaan iyo camal saalixa kuwa jamciyey kuwa ilaahay wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin waa beero jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso oo durdurayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru wabiyaashi layska yaqaanay ee macruufka ahaa ee suuraddan baa lagu sheegay ee darsiga laftiisa baan ku gaarayna in sha allahu webiyaashii iyaga ahaa jannooyin ay hoos dareerayaan ayaa ilaahay mu'miniinta gelinaya waa jannaatu naciim waxa weeyaan waa meel nicmo ilaahay u dhammaystiray oo waxaa ku sugan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar waxaan ili arag dhegina maqal qalbi binu aadamna ku soo dhicin kuna soo dhici karin oo aan la matalan karin wax kasta oo barwaaqo sooran iyo wanaag aa qalbigaada ka raadisid wax aan kugu soo dhici karin aadan qiyaasi karin baa halkaa yaalla kuwaa ma-aalkooda iyo marjacooda wakaa iimaanka leh waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay yatamatacuuna waa iska raaxaysanayaan iyo adduunka shahawaadkiis iyo ladaadkiis ayay iskaga raaxaysanayaan wayaakuluuna waana cunayaan kamaa sidii ta'kulu lancaamu nicmoolaydu iyo mayeeraanku siday u cunto oo kale bay iskaga cunayaan waxay ka dhigan tahay kuwan gaalada ah dareen kale iyo hami kale ma leh ilaa calooshooda iyo farjiyaashooda mooyaane wax kale oo qalbigooda ku jira raaxadooda unbay raadinayaan taas bay raadinayaan xooluhu markay wax cunayaan waxaanaa ku dhibaya iyo waxaanaa ku magaranaysa ku mudaya iyo waxaanaa kuu daranayo dee dareenkaasi kuma jiro midda kale xooluhu waa iska wadayaan daaqii iyo cunidii maantoo dhan waa iska wadayaan waa iska wadayaan kuwan gaaladana waa iska sidaasoo kale ee ku xisaabtaymayaan xooluhu marakan intaanaa cunaysaa daaqaan xilligan subaxah hadhowna harkii intaanaa leedahay hadhowna xilliga maarata hameenka intaanaa leedahay dareenkaa iyo nidaamkaa iyo qorshahaas kuma jiraan marka kuwan gaaladana waa iska sidaas weeyaan yatamatacuuna wa yaakuluuna kamaa taakuluuna cam markaas kuwan gaalada waa iska cunayaanoo xoolihii xaaraantii iyo xumihii iyo meel allaal meeshay kaga yimaadaan waa iska qaadanayaan sida xoolahan iyo xayawaankanba ay sidaasoo kale iskaga yihiinoo geed allaale geedkii ka soo horbaxa ama wixii u muuqda ay iskaga daaqayaan iskaga jaranayaan kamaa taakuluuna ancaamu walxaal annaaru naartuna mahwan lahum ay tahay mahwan lahum nagaansho iyo maqaamu nagaansho ay u tahay naartu waa naarta jahannamo la yidhaahdo walxaal annaaru naartuna mahwan lahum ay tahay naarta iyadaa waa maqaamkooda iyo mansiladooda aakhire ay degayaan halkaasay degayaan adduunkan si kastoo gaaladu ay raaxo u haysaan waa maalmo iska yar waa iska dhammaanayaan waa iska cunayaan ma fakerayaan ciribta dambe ka fakeri mayaan sidaas say ugu jiraan baa marjacoodii la geynayaa naar baa la geynayaa halkaasay ku sugnaanayaan wannaaru mahwallah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakaayin wax badan wax fara badan oo min qaryatin min jihati qaryaa magaalo ah qaryadaasoo hiya iyaduba ashaddu darnaan badan quwatan xagga quwada iyo awoodda min qaryatika nebi allow qaryadaada iyo magaaladaada allatii qaryadaasoo akhrajatka adiga ku saadhay magaalada adiga ku bixisay wax badan oo magaalooyin iyo qaryada ah oo ka xoog badan qaryada iyo magaalada adiga ku saadhay ya ayaanu ahlaknaahum halaagnay halkaa markaa dhigta qabarka magaalooyin kibray ee xadgudbay oo magaaladan hadda kuwan gaalada markaa ku noolaayeen magaalooyinkaasi ka xoog badnaa oo ka xoolo badnaa ayaanu halaagnay markaan halaagnay falaa naasira mid u nusreeyaaye lahum iyaga uma ahaanin anwaaculcadaab markii lagu sii daayey axad u nusreeyey ama u soo hiiliyey haba yaraatee ma jirin sidaasoo kale kuwaana noqonayaanoo waa la halaagayaa mar hadday iimaankii diideen oo arrinku wuxuu ahaa baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi isagoo maka la hadlaya wallaahi innaki magaaladan makaaday la khayru ardillaahi ilaahay ardadiisa midda ugu khayr badan baa tahay waa axabbu ardillaahi ardada ilaahay midda lagu kalgacal badan yahay baa tahay ilallaahi alle xaggiisa walowlaa annii ukhrijtu minki haddaan layga kaa saareen ma kharajtu ma baxeen kaama tageen xadiidka imaamu tirmidi iyo kheyrba waa warinayaan ma adyabaki min beledin maxaa kaa wanaag badan magaalo ahaan waa axabbaki ilay walowlaa anna qowmii akhrajuunii minki tolkay hadday aysan iga kaa saareen maa sakantu kayraki adiga kayrkaa meel kaloo adiga aan ahayn ma degeen macnaha oo ma askuneen ayaa ka mid ahaa hadallada waa xadiid imaamu tirmidi isna uu warinayo marka kuwan kuwo ka xoog badan oo badan baanu halaagnay weeye falaa naasira lah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afaman axadka kaana ahaaday calaa bayinatin bayino iyo xujo dusheed bayinadaasoo min rabbihi rabbigii xaggii ka ahaatay axadka ku dul sugan xujo iyo basiiro iyo yaqiin arrinkiisa diinigaa xaggeeda qofka kaga sugan kaman ma la mid baa zuyina loo qurxiyey lahu isaga suu'u camalihi camalkiisa kiisa xun loo qurxiyey camalkiisa qabiixa ah loo qurxiyey markaasoo camalkii xumaa wuxuu u arkayaa camalan xasanan camal wanaagsan buu u arkayaa kaman ma la mid baa qofkaa xujada haysa xagga rabbi ka timid zuyina lahu loo qurxiyey suu'u camalihi oo watabacuu raacay ahwa raaceen ahwaa'ahum hawooyinkoodii iyo naftoodii waxay danaynaysay iska raaceen hawaaw nafsigii iska dabagalay isku mid maaha labadaas weeye marka macnihii baa la ilaalinayaadoo mantaas baa xagga macnaha jamac ka ah kaman duulma lamid baa zuyina lahu loo qurxiyey suu'u camalihi oo watabacuu ahwaa'ahum culimmadu waxay dhaheen afaman kaana calaa bayinati min rabbihi mufasiriintu waxay dhaheen qofkaa xujada ku dul sugan waa rasuulullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kaa weeyaan kaman zuyina lahu suu'u camalihi ma la mid baa midka loo qurxiyey camalkiisa kiisa xunna waa abaajahal baa lihi gaalkii abujahal la dhihi jiray iyo gaaladii la midka ahaydoo kufaaru quraysh ahaa kuwaa weeyaan labadaas isku mid maaha iskuma dhowa waa kala fog yihiin qof hawadiisa caabudaya iyo qof allihiisa caabudaya bay kala joogaan oo kale yihiin sidaasi u kala fog yihiin marka abujahalkaas iyo odayaashii la socday waa iyadii lagu baabi'iyey dagaalkii beder beder baa lagu laayey oo lagu baabi'iyey marka abujahalkaasi fircawna haadil umma ummaddan fircoonkeediibuu ahaayo nin dhibaato badan waxa weye u geystay buu ahaa islaamka iyo muslimiinta oo nebiga dhibay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada dhibay oo diinta fidinteeda ka hor yimid ayuu ahaa waa iyadii isaga iyo odayaal kaloo tiro badan markii la laayey god ama qaliib ama meel goof ah waa iyadii lagu guray meydadkoodii si aysan maaragtay caafimaad xumo iyo dhibaato uga dhalan oo markaa nebigu hadlayay calayhi salaatu wasalaam oo lahaa wixii ilaahay idiin yabo ahay ma haysaan a annaga wixii ilaahay noo yabo ahay waanu haynaaye allahu aclam maalin dhoweyto oo bedertaas aan booqannay baa meel baa ku taalla marka meeshaas waa buur bay noqotay dhagax sidii loola dhacayay qofkii taga dhagaxyuu qaadanayaa waa la dhacayaa war waa maxay meeshaan baa waxay dhahay abijahal meeshii lagu riday weeye meeshaana oo markaasaa dadka muslimiinta imaanaya adduunka markay soo booqdaan bay cadaawadda ay u qabaan dhagaxyaha qof kasta meeshii ou la dhacayaa oo saa ugu tuuraya marka waxaaban markii waxaan nidhi wixii ilaahay u yaboohay baa ku filan qof cadaab loo yaboohay in looga cadgoosanayo oo ilaahay qur-aanka dee lagu caddeeyey oo gaalnimo ku dhintay iya waxa weeyaan dhagax loolama ciil qabo ah ilaahay baa subxaana wa tacaala abaalkiisa caddeeyey kaman zuyina lahu suu camali watabacuu ahwaah qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi mathalu ljannati jannada mahalkeeda iyo tusaalaheedu allatii jannadaasoo wucidda loo yaboohay almuttaquuna kuwa muttaquuntaayo alla ka yaaba kuwa mutaqiintaah jannada loo yaboohay sifadeeda iyo tusaalaheedu mahal baa la bixinaya hariib ah ee cajiib ah sha'nigiisu sarreeyo jannada loo yaboohay addoommada ilaahay ee baariyaasha ah ee muttaqiinta ah uciddat lilmuttaqiin waa ilaahay meel kale lagu yidhi jannada loo yaboohay muttaqiinta mahalkeedu maa tastamicuuna mahalkeedu waa waxa aad dhegaysan doontaan waa waxa maa yutlaa calaykum waxa laydinku dul akrin doona weeye halkaasba warkii dhigba khabarkii halkaa dhig mahalkaa iyo tusaalahaasi tusaalahaasi waa waxa aad dhegaysan doontaan oo laydinku dul akhrin doono fiihaa jannadaa dhexdeeda waxaa ahaaday anhaarun webiyaal baa ahaaday webiyaashaasoo min maa-in biyo xaggood ka ahaaday maagaas iyo biyahaas oo hayri aasinin mid doorsoomaya kayrkiisa meeshaa biyaa yaalla webiyaal biyo ah ayaa jannada dhexdeeda qolqolaya biyahaasi waa kuwo aan isbedelayn oo aan doorsoomayn oo urtoodu doorsoomaynin taa weeyaan bal waa caraf iyo udug biyo ah weeye baa layidhi sida miskiga oo kale fiihaa anhaarun oo min maa-in maagaasoo hayri aasinin biyaha loogu hormariyey noloshaa biyaha la xidhiidha waa lagaba maarmaan wa anhaarun webiyaal baa ahaaday jannadaa dhexdeeda webiyaashaasoo min labanin caana xaggood ka ahaaday labankaas iyo caanahaasoo lam yataqayar dacmuhu dhadhankiisu uusan doorsoomayn waa caano iska dhay ah oo aan dhanaan noqonayn caanaha inta meelahaas qofku intee dhadhamiyo ka dhaqaaqayo dhahayo kuwaani waa dhanaan kuwaani waa kuwo kale kuwaani waa suusuc kuwaani waa mayac kuwaani waa kuwaanan rabin waxaa kama jiraan meesha waa iska dhay waa caanahan adduunka oo kale ma shabahaan waa anhaarun min labanin webiyaal weeye hadda maa xoogaa haan ku jira iyo iyo dhiil iyo wax maaragtay qof xoolihiisa ka maaloo kale iyo xoogaagan yaryar maaha waa webiyaal caana ah oo min labanin oo lam yataqayar labankaasoo dacmuu dhadhankiisu uusan isbedelayno doorsoomin caddaanka iyo macaanka iyo caanaha nafaqada iyo dufanka ku jira meesha u sarraysay ka marayaan sida caanahan adduunku meel haddii la dhigo isku bedelaan isku bedeli mayaan maaha caano xoola laga soo lisay kuwaan jannada yaali oo xoonaha naasahooda iyo candhadooda laga keenay ma ah webiyaashaasba ah wa anhaarun webiyaal baa ahaaday kale webiyaashaasoo min khamrin khamro xaggeed ka ahaaday khamradaasoo ladatin u macaan badan lishaaribiina kuwa cabbaaya waxaa kaloo meeshaa abaa ilaahay yidhi ilaahay baa daartaan abuuray waa daaran aada loo qurxiyey webiyaal qolaanqolayo dareerayo khamro ah oo dhadhankoodu macaan yahay oo waxa weeyaan dadka cabbayaan sharaabkaa khamrada u macaansanayaan waa laa fiihaa qawlun walaa hum canhaa yunsafuun wareer ma leh sarqaan ma leh waalli ma leh marka waa ladati lishaaribiina wey waxaa lishaaribiina ladati lishaaribiina loogu qaydayaabaa layidhi khamrada sideedu adduunka taalla waxa weeyaan urteedu waa qurmuunta waa wax qurmuun badan qof ku macaansan karaana ma jiro ilaa faasidulmasaaj qofka dareenkiisu dhintay oo khamraystaha noqday oo kharnimadoo dareenkii wanaagsanaa ka dhammaaday kaasunbay tan adduunku la fiicnaataa qofka kale waa u soo uraysaa khamrada aakhira mayaa waa dhadhankeedu waa wanaagsanya urteedu waa wanaagsanta dadka ahlujannahabaa cabbaya haraad u cabbi mayaane waxay u cabbayaan macaansi keliya waa ku raaxaysanaya webiyaashaasaa meesha ah qofkii midaan adduunka cabbo waxaaba la tilmaamayaa inaan middaa xaggaa la siinayn oo lagu abaalmarinayn aan la tusaynin ilaa anna midaan xun ayuu adduunkii ku isticmaalay waa laga xirmaaninayaa baa lagu leeyahy webiyaashaa khamradaabaa meeshaa yaalla wa anhaarun webiyaal ayaa dhexdeeda ahaaday fiihaa anhaarun webiyaal baa dhexdeeda ahaaday webiyaashaasoo min casalin malab xaggay ka ahaaday malabkaasoo musafaa la saafi yeelay malab wanaagsan ee saafinimada iyo midab wanaagga iyo ur wanaagga meesha u dambaysa maraya kaas baa halkaa yaalla maaha inuu shinni caloosheed ka soo baxay waa min casalin musafaa ma laha xanjadii ma laha shinnida waxyaalihii ka imaanayey oo ma garanaysaa fadalaadkeeda ahaa waxaas ma leh waxaa iyo bahalladaa iyo dixrigii iyo waxba ma leh waa malab saafi ah dee malab saafiya halkaasu yaala adduunka qof kasta wuxuu leeyahay malab ma haysaa haa markuu yidhahdo saafi maye xaggee laga keeno waa min casalin musafaa malabkaani wakaa wa anhaarun min casalin musafaa walahum waxaa u ahaaday fiihaa jannada dhexdeeda min kulli amaraati mimiro xaggood dhammaanteed amaraad dhammaantood xaggeeda waxaa u ahaaday anwaac kala duduwan oo midhaha noocyadoodii ah ee fawaakihi iyo miro ah taas bay iyana helayaan amaraad ayaa la sheegay wixii la cabbayay intii la sheegay ka bacdi maxaa yeelay biyihii waa la cabbayaa caanihii waa la cabbayaa ya wixii khamradii sidoo kale markaasaa amaraad la sheegay intaa dabadeed waxaa lagu lagu tusaalaynayaa ahlu jannaha waxaanay cunayaan baahi iyo gaajo u cuni mayaane waa liladah baa la yidhahdaa macaansi ku dhanaansi iyo ku macaansi iyo ku faakahaysi ayay u cunayaan walahum fiihaa min kulli amaraat ayaa u ahaaday wa makfiratun walahum waxaa kaloo u ahaaday makfiratun dhaafid oo min rabbihim rabbigood xaggi ka ahaatee qofka qofku hadduu jannada galo waaba loo dhaaf ee waxa weeyaan jannadaba geliddeeda ka horba ilaahay baaba makfiro siiyeyba wa makfiratun baa u ahaatay makfiradaasoo min rabbihim rabbigood xaggi ka ahaatay markaa nicmadaas makfiradaas waa wax aada u saraysa ilaahay riddihiis iyo raxmaddiis iyo maqfiradiisi baa la siinaya xadiid baa wuxuu tilmaamayaa ilaahay wuxuu dhahayaa uxillu calaykum ridwaani waxaan dushiinna ku dejinayaa ridahayga falaa asqadu calaykum bacdahu abadaa weligay dambe weligay idiin caroon maayo weligay caro dambe caro isma arkaysaan ahlu jannihii baa ilaahay wuxuu dhahayaa ahlu jannow markaasay markii loo dhawaaqo waxay dhahayaan labayka rabbanaa wasacdayka waalkhayru fii yadayka markaasuu leeyahay hal radiitum raalli ma noqoteen markaasay dhahayaan wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbi maxaa lahaanshahayadaa aanan raalli la noqonayn waqad acdaytanaa adoona siiyey maa lam tucdi axadda min khalqika axad ka mida khalqiga khalqigaada waxaadan sin adoo nagu maamuusay oo ilaahayowna siiyey jannadii qaaliga ahayd silcadii ilaahay oo qaaliga ahayd adoo nagu maamuusay markaasaa ilaahay wuxuu dhahayaa alaa ucdiikum afdala min daalika ma waana idin siinaya waxaa wax ka sarreeya ka fadli badan kaasay dhahayaan yaa rabbi wa ayu shayin afdalu min dalik oo ilaah waxaan maxaa ka sarreeya maxaa ka sarreeya tan markaasaa ilaahay dhahayaa uxillu calaykum ridwaanii waxaan dushiinna ridayaayo yeelayaa raalli ahaanshahayga falaa asqadu calaykum bacdahu abadaa weligin laydiin caroon maayo xadiidka imaamu bukhaari iyo imaamu muslim ayaa warinaya xadiidkan marka dadka halkaa markay tagaan jannada wax takaaliifoo saaran ma leh waxay cunayaan iyo waxay cabbayaan waxa weeyaan say doonaan bay u isticmaalayaan laakiin adduunka dee takaaliif baa saaran qofku wuxuu cunaya waa iska waardeynaya waa iska fiirinaya wuxuu cabbaya waa iska fiirinaya waxa weeye xasanaad iyo ajar buu helayaa haddou wax wanaagsan la yimaado xisaab baa jidha haddou xumaan isticmaalo ciqaab baa imaanaya waxaas adduunkay yaallaan amaa aakhiro mar haddii jannadii la geeyey laa xisaaba calayhi walaa ciqaaba fiih xisaab iyo ciqaab midna meeshaas markaa la kulmi maayo jannadiibuuba galay qofka sidaa loo maamuusay waxay ka dhigan tahay man huwa fii daalika anaciim naciimkaa muqiimkaa qofka ku dhex sugan kaman ma lamid baa huwa isagu khaalidun waaraya fi naari naar dhexdeed ku waaraya kaman ma la mid baa huwa isagu khaalidun ah mid ku waaraya fi naari naar dhexdeed mid ku waaraya ma la mid baa la mid maaha weeye oo wasuquu la waraabiyey mid naar ku waaraya oo wasuquu la waraabiyey maaan biyo biyahaasoo xamiimaa kulul oo kulaylka meesha u dambaysay iyo xaraarada ka gaaray oo faqadac googooyey markaas amcaahum mindhiciradooda qof inta naar la geliyey oo biyaha kulu la waraabiyey oo mindhicirkii jarmay iyo qofka waxaasoo nicmo iyo jannaa lagu abaalmariyey ma isku mid baa weeyaan isku mid maaha laa yastawiyaan labadaa ma sinna iskumana dhowa sidaa weeyaan mindhicirkii baa googo-aya biyaha kulaylkooda markaasaa mindhicirkii gadaashooda iyo duburta iyo dabada ayuu ka baxayaa alooshiiba halkaa ka baxays mar haddii la caddeeyey gaalada xaalkoodii iyo kuwii munaa la bayaaniyey halkan waxaa la tilmaamayaa kuwa munaafiqiinta xaalkooda kuwaasaa la tilmaamayaa oo la caddaynayaa iyagana xaalkooda ayaa la sheegaya wa minhum waxaa ka mida munaafiqiinta man baa ka mida yastamicu dhagaysanaya ilayka adiga ku dhagaysanayo kuu dhagraarcinaya nebi allow xadiidkaada iyo warkaada mid dhagaysanaya baa ka mida munaafiqiinta xataa idaa kharajuu markay ka baxaan min cindika adiga agtaada iyo majliskaada markay ka baxaan qaaluu waxay dhahayaan kuwaa munaafiqiintaay liladiina kuwii waxay u dhahayaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwii la siiyey oo saxaabadii waaweyneyd ee majliska nebiga fadhiyey oo cilmiga wax ka dhagaysanayey ayay la hadlayaan kuwaan hadlaya laftoodu majliskay fadhiyeen markaasay raggii waaweynaayoo saxaabada ahaa bay la hadlayaan sida ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo raggii la midkaha maxay dhahayaan maadaa qaala muxuu yidhi muxamed aanifan markii dhoweyto war markii dhoweyto muxuu lahaa ilaa munaafaqaan hadalkaas ka yeeraya buu maqlaye dankama lahayn uma dhagraarcinayn inuu fahmo ma rabin iyo inuu qaato ma rabin markii meesha laga baxo wuxuu dhahayaa maadaa qaala muxuu lahaa aanifan markii dhoweyto maxamed markii dhoweyto muxuu sheegay haa muxuu lahaa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa iyagaayoo tilmaamahaas leh alladiina kuwa weeyaan dabaca allaahu ilaahay daboolay calaa quluubihim qalbiyaashooda ilaahay khatimayo gaalnimo lagu daboolay oo watabacuu raacay ahwaahum hawooyinkoodii raacay hawadii baadilka ahayd wey kuwa halkaasaa la dhigay wladiina kuwa ihtadow wladiina htadow wladiina kuwa ihtadow hanuunay zaadahum ilaahay kuwaa wuxuu u ziyaadiyey hudan hanuun buu ilaahay u ziyaadiyey waaataahum ilaahay wuxuu kaloo siiyey taqwaahum taqwadoodiibuu ilaahay siiyey cabsi baa ilaahay geliyay qalbigooda taqwa ilaahay qalbigooda ku beeray kuwa iyagaana sidaas baa laga dhigay ilaahay baa ku ilhaamiyey subxaanahu wa tacaala kuwaas waa kuwa mu'miniinta cabsi baa qalbiga loo geliyay fahal yanduruuna ma korana hayaan ila asaacata saacadda qiyaamada mooyaane ka bedel an ta'tiyahum inay u timaaddo maaha wax kale mayay koranayaan baktatan kado inay kado ugu timaaddo maaha ma wax kaley koranayaan iyagoo iska halmaansan faqad xaqiiqe jaa waxaa yimid ashraaduhaa calaamaadkeedii saacadda qiyaamada calaamaadkeedii baaba yimid waa goorma haddii qur-aanku markuu soo degayey intaasoo qarni kun sano ka hor kun iyo dhowr boqoloo sano ka hor saacadda qiyaamada calaamaadkeedii waaba yimaadeen waxaa ka mid ah calaamaadka kuwa ugu waaweyn nebi moxamed soo diriddii lasoo diray calayhi salaatu wasalaam oo nebigu waa nebiyu aakhiri zamaan wey waa nebiyu aakhiri zamaan marka nebigaaba calaamaadkii ka mid ah soo diridda lasoo diray fa annaa xaggeebow lahum iyaga ugu ahaaday fa annaa ayna xaggeebow lahum iyaga ugu ahaaday idaa waqtigii jaa-athum ay u timaaddo saacadda qiyaamadu dikraahum waansankoodu fa annaa ayna xaggeebow lahum iyaga u ahaaday dikraahum waansankoodu xaggeebay waansan ka helayaan ayna lahum utadakuru xaggeebaa waansan iyo wacdoon ugu ahaaday markay qiyaamadu u timaaddo idaa jaa-athum markay iyaga u timaaddo saacaddu waa marka qoomamo aysan waxba u tarayn toobadkeen aysan waxba u tarayn mar haddii saacaddii timid fa annaa lahum fa annaa lahum baa leeyi idaa jaa-athum dikraahum mar hadday timaaddo bes weeyaan faaclam waxaad ogaataa annahu shanu ya annahu shani laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud inuusan ahayn ila allahu ilaahay mooyaane faclam waxaad ogaataa annahu shaanu inuu yahay annahu shaanu yahay laa ilaaha ila allah waxa weeyaan waa tawxiidkii weeyaan nebi allow ogow daa'im weeyaan daa'im weeyaan waa waxdaaniyada ilaahay baa la qirayaa faclam ogow annahu laa ilaaha ila allah wastakfirunoo istikfaar dala lidembika dembigaada iyo walilmu'miniina mu'miniinta ragga ah iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa intaba u istikfaar dala ilaahay xaggii maqfiro u weydii waana u weydiin jiray nebigu calayhi salatu wasalaam dadka mu'miniintaa iyo gabdhaha mu'minaadkaa saas u weydiin jiray dee nebiga ilaahay baaba u dhaafay subxaanahu wa tacaala ambiyada iyo rusushuna waa macsuumiin weeyaan laakiin qofna maba awooda baa layidhi siday macnaha ugu sarrayso oo ilaahay in loo caabudo ay tahay ee looga cabsado cid keeni ka dhaaba iska yar baa lagu leeyahay ama aan jirinba wastakfir lidembika iyo walilmu'miniina iyo walmu'minaat wallaahu ilaahay yaclamu midog weeyaan mutaqallabakum makaanu gadgadoonkiinna iyo tasarufkiinna adduunka wamahwaakumna ilaahay midoga weeyaan masiirkiinna iyo marjiciinna aakhiro meesha aa u noqonaysaan oo marjiciinna iyo masiirkiinnu ahaanayana ilaahay midoga weeyaan subxaanahu wa tacaala marka marjiceenna iyo masiirkeenna ilaahay ha ka dhigo jannat lfirdows jannadaa webiyaashaas laga soo sheekeeyey leh ilaahay hayna ku abaalmariyo darsigeennu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب